Haweenka ayaa sanadahan dambe ku soo badanaya tacabka beeraha kuwaas oo ku soo biiraya iskaashatooyinka ka dhisan Gobolka Shabeellaha Dhexe. Iskaashatada tacab wanaag oo ay ku midaysan yihiin haweenka beeralayda Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka shaqeysa wax soo saarka beeraha gobolkani isla markaana soo saara dalagyada kala duwan ee ka baxa magaalada Tani Jawhar iyo deegaanada ku teedsan. Nafisa Semi Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada tacab wanaag ayaa iiga warbixisay waxyaabaha ku dhaliyay in ay sameystaan iskaashatadan.
haddii aan anaga gabdhihii gobolka shabeellada dhexe waxaa nagu dhaliyay haweenka maadaama uu yahay lafdhabarka maxaanku irahdaa adduunka wax soo saarkana ewel eeba warshad aheyd ee wax soo saarka ay ku fiicneed haddana mar labaad annaga waxaan isku mashquulinay in aan wax soo saarano ee gabdhaheeni intaan meel iskugu tagno maxaan kombatishan isku darano lacaga isku darano iskaashatadaas aan samaysano waxaa nagu dhaliyay in aan anaga waxaa lidi soomaali cidna uma maqno ceelna uma qodno maadaama oo raggeena oo shaqo ee wadanka aysan ka jirin inaan anagii aan beerahayna tabcano oo wax soo saar anaga horta waxaan leenahay beero waaweyn ee ku yaala ama waxaan ku rahdaa isnaay ama waxaan ku dhahay ku yaala timire beerahaas waaweyn ayaan tabcanaa ama dalaga bariiska aan ku dhigano ama galey aan ku dhigano ama aan sisin ku dhigano marka anaga beerahaas ayaan leenahay maadaama aan dhul barwaaqa aan joogno ee webiyada durdurayaan caramadowna aan joogno qof caramadow joogto oo beer aan tabcehaynin wax jira horta maba aha dhinaca kale faadumo faarax oo ah gudoomiyaha iskaashatada tacab wanaag ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ka codsatay in laga garab siiyo wax soo saarka beeraha haween haddaan nahay maba fadhino maadaama aan ximigaas nagu beermay waktigoo nagu beermay ilaa hadda aada ayaan dhaqdhaqaaq fiican u sameynay xiriiro fiicanna aan sameynay oo aan kow aan ka bilownay isheeg wasaaradda beeraha kulan xataa la qabtay oo wasiirka wasaaradda beeraha federaalka uu yimid xataa qeybaan ka noqday aniga gudoomiye aan goobtaana ka sheegay iskaashatadeeda magaceeda iyo qaabka aan ku dhisnay marka kulley riboodyo badan waa layga qoray rajada hadda aan leenahayna waa rajo fiican haduu ilaa waxaan codsaaga aan u jeedinayaa wasaarada beeraha heer federaal iyo heer stateba in haweenka ay dardargeliyaan maadaama iskaashitadaas haween keligeed ay ku samaysan tahay waxaan ka rajaynayaa in ay haweenkaas ilgaara ay u yeeshaan waxyaabaha wasaaradaha bixiyaan
haweenkan ayaa ah kuwa ku midaysan wax soo saarka beeraha gobolkan shabeellaha dhexe islamarkaana ka shaqeeya sidii ay u soo saari lahaayeen dalagyada nuucyadiisa kala duwan